siday shaaca ka qaadeen dhowaan guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ee i b c waxaa bisha soo socota bilaaban doonta diiwaangelinta lix milyan oo qof oo ka mid noqon doona codbixiyaasha doorashada sanadda labada kun iyo labaiyo labaatanka soomaalida ku dhaqan magaalada mombasa ayaa waxaa loogu baaqay inay si weyn uga dhex muuqdaan dadka isdiiwaangelinaya suleymaan xasan waa mid ka mid ah dhallinyarada ganacsatada ee magaalada mombasa sanadda labada kun iyo labaiyo labaatankana waxaa qaltaagayaa mid ka mid ah kuraasta deegaanka magaalada mombasa waxa ugu baaqa dadka ku nool magaalada mombasa inay si weyn uga qayb qaataan isdiiwaangelinta codbixinta waxaan hadda waxaan dhihi lahaa dadka soomaalida joogto magaalada mombasa codka bixi marka la bilaabo exercisekan oo voter register marka la bilaabo dadkii oo idga haystaan oo idga haystaan kenyaanka ha tagaan ha soo register garayaan so that we increase the number of voters so that chanceska anaka aan ku leyna mombasa aan hundred percent ka dhigna insha alla marka waxaan rabnaa soomaalida inaan isku keenno mideyno u hadaajina center ay hadhow ay communication ay lahaadaan oo mideysan kisauni midka joogo likoni jomvu changamwe and vita marka waxaan rabnaa soomaalida mombasa degan in tirada rasmiga aan helno oo populationka ayaan rabnaa kadib markaa wixii planning loo sameeyo oo dowladda xaqeeda looga soo dhiciyo ayaan diyaar u nahay maadaama anay ahay nin dhalinyaro inta ku noolaa intaasoo sano iskuol inta ka dhameeyey jaamacadna ka dhameeyey waxaan jeclaan lahaa inaan soomaalida xaqooda iyo waxooda aan usoo dhicino maasha allah anakoo jumle ah aniga waxaan u taaganahay kursiga tononoka bondeni subcounty mvita baan u taaganahay marka waxaan jeclaan lahaa in soomaalida laisku keeno xaqooda loo doodo because hadda ka hor hadda waxaa jirta arrimo badan oo soomaalida ay ka warhayn oo badanaa magaaladan ay ku nool yihiin mvita three quarter of business mvita ay ka controlaan example wax ilaa unto ay soomaalida ay ka helaan ma jirto dhinaca basariga basari waa la qaybiyaa ilaa hadda wax soo gaara ma lahan waxaa kaloo la bixiya youth fund oo weso fund waxaas dhan soomaalida way waayaan marka waxaan jeclaan lahayn in soomaalida markii laisku keeno la ogaado musharax soo gashtaan waxay helayaan waxyaali dhan rights ka maqnaa dhan way wada helayaan maadaama insha allah waxaan filaynaa wixii soomaaliya oo taagan in la isku keeno hadalkiisa ayaa isagoo sii wata waxa uu sheegay soomaalida ku nool magaalada mombasa inay si weyn uga dhex muuqdaan siyaasadda ismaamul goboleedka mombasa isagoona sheegay inaysan muhiim ahayn soomaalidu inay gobolka waqooyi beri ay kasoo codayaan kuna soo laabtaan magaaladani mombasa wuxuuna uu sheegay in meesha ay ku nool yihiin islamarkaana arrimaha noloshooda taabanaysa ay tahay muhiim inay ka qayb qaataan siyaasadda iyo weliba sidoo kale soo doorashada hogaamiyaasha iyaga matali doonaa
sida nairobi aan ugu leenahay maxaa lalahaa m p l iyo m c a waa inaan mombaasana ku lahaana the same because xaqeenna ayaan soomaali xaqooda uu maqan yahay mombaasa ka maqan yahay waxaana jeclaan lahayn soomaalida inaysan aadin north eastern wajeer garis iyo mandera la aadin oo maadaama inta ganacsi lagu leeyahay ganacsigooda inta ay ganacsigooda inta ay dad ku lahaada intay joogaan oo because wax matarays intaad xagga aadda north eastern kuula soo rido haddana mombaaso kusoo laabato ku noolaato taas waxay ku qabanaysa mal because dowlad baa ka soo dhistay dowladdii inta ku badbaadin lahaydna waad ka tagta marka maadaama inta aad ku nooshahay ganacsigaada inta uu yahay waxaa fiican in dad oo dowladda aan soo gashanno oo m p l iyo m c s aan soo gashanno xaqoyna iyo business business iyo isku xirinta iyo politics
maxamed cabdi bootaan warbaahinta star magaalada mombasa